magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday baratay qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxday maxadka alnajaax munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka dowladda hoose magaalada boosaaso maamulka maxadka waalidiin macalimiin ardayda loo qabtay munaasabadda sheekh maxamed cabdulaahi maamulaha maxadka alnajaax ee magaalada boosaaso ayaa ka warbixiyey tirada guud ee ka qalinjibisay maxadka hadafkan halkaa u nimid waxa weeye inaan maamuusno kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala aan dhiirri gelinno nagama aha runtii riyaa iyo istus nagama aha waxay naga tahay inaan dhiirri gelinno ardaydeenna qur-aanka dhammaysay oo dafcada toddobaad ee sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka qalinjabinaysa waa dafcadii toddobaad weeye cadadka dugsiga ka qalinjabiyey daaru najaax waxaa ka qalinjabiyey dugsiga daaru najaax ilaa labadii kun iyo sagaalkii ilaa maanta ay tahay labada kun iyo afariyo labaatan arday cadadkeedu u dhan yahay shan boqol iyo toddobaatan iyo saddex arday oo aan galabta u fadhino ardadaas qur-aanka dhammaysay waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal qaar ka mid a marsharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka macadka waxay fahmeen ujeedka kitaabkay fahmeen innaga maanta walaal cilladda inaystaa wax kale maaha dadkii waxaynu inagu noqonaa xilligii dima akhriros habeenka ku soo beegmay kitaabku waa rumaysannahay waa aaminsannahay falaakiin waxaay sidii laga rabay iyo ujeedkabana badankeennu fahansanin kitaabkan waxaa la rabaa marka la barto in la rumeeyo oo la barto oo lagu dhaqmaa la rabaa guriga kitaabkaas looga dhaqmo ciddii kitaabkaa ku dhaqanta ilaahay wuxuu u ballan qaaday aakhiri adduun nolol wanaagsan ka warran nin soddonka qur-aanka xifdiyey waxay ila tahay meesha ugu sarraysa ee jannada inuu gaari doono haddii uu ku dhaqmo weeye ma aha keliya in la barto waa in lagu dhaqmo wey qur-aanku dhaqan buu u baahan yahay waayadan dambe qur-aanku waa la xifdinayaa waa la baranayaa laakiin waxaa badan inta aan maaragtay ku dhaqmayn markaa aragto dhaqanka lebiska markaa aragto akhlaaqda suuqa markaa aragto sida loo xiiranayo markaa aragto sida loo dhaqmayo markaa aragto waxa lagu hadlayo oo kalaamka la sheegayo qur-aankii dhaqankiisu waa yar yahay haddana qur-aanka barashadiisuna waa badan tahay xilliyadii hore annagu aanu soo gaarray qur-aanka ninka kitaabka ka akhrista baa ugu fiicnaan jiray xifdigaani waxaanu may inta badan ma jiri jirin oo dad qur-aanka wada xifdisanay way yaraayeen hadday jiraanna dad yar bay ahaayeen laakiin maxaa jiray ninku haddii wadaad la yidhaahdo oo qur-aanka uu barto wuxuu ahaa qof waxyaalaha badan iska ururiya oo ka dhowrsoon wuxuu ku anfacayaa adduun iyo aakhiraba markuu ilaahay aqoonsado dufcadan waa dufcadii toddobaad ee ka aflaxdo maxadka alnajaax ee magaalada boosaaso tan io markii la aasaasay